إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada ayaa waxay kasoo baxaysaa qarax nafurnimo oo khasaare dhimasho ee dhaawac leh sababay kaa oo saaka degmada baardheere lagula beegsaday madaxii saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ah ku dhowaad shan askari ayaa dhimasho dhaawac waxay ku noqdeen duqeyn maanta ka dhacday deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo haweenka muhaajiraadka ee ku dhaqan degmada jilib ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa hadiyado kala duwan waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee furmaha dagaalka ku sugan muuqaalo dhowaan ay bahisay muasasada alkataib ayaa waxaa lagu daawaday degmada kurtunwarey ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka waxay ku dileen gudaha magaalada muqdisho howlgallo lagu dilay qaar ka mid ah ciyaal weerada ayay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho laba askar oo kasoo goosatay dowladda federaalk ayaa midkood lagu soo bandhigay gobolka baayi halka kan kalena lagu soo bandhigay shabeellaha hoose in ka badan saddex boqol oo qoys ayaa ka faa'idaystay raashin walaayada islaamiga galguduud ay ku qaybisay deegaan hoosega degmada galcad intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labayo labaatanka bisha shacbaan sanad kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga geesta kalena waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha saddexaad labada kun saddex iyo labaatanka ee milaadiga faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa khasaaraha ka dhashay qarax nafurnimo oo saakay degmada baardheere lagula beegsaday madax saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah cabdisamed cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya waa berigii saakay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xooggan oo loo adeegsadayay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxa ay ku weerareen guri weyn oo ku yaala magaalada baar dheer iyo sidoo kale dhismayaal ka agdhowaa weerarka uu fuliyey naftiyahoda ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday dhisme weyn oo ku yaala bartamaha magaalada baar dheer ee gobolka gado kaasi way ku shirayeen mas-uuliyiin madax iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan maamulka dowladda federaalk iyo sidoo kale jubbaland qaraxa ayaa gebi ahaanba wuxuu burbur xoogan u geystay gurigii ay ku shirayeen mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka tirsanaa dowladda federaalka sawiro laga soo qaaday gurigii qarax lala beegsaday ayaa waxaa ka muuqanaya burbur aad u xoogan iyadoo sidoo kale qaraxa uu ku fiday dhismayaal halkaasi ka agdhowaa oo ay ku jiraan saldhiggii degmada iyo sidoo kale dhismo kale oo ay ku jireen siyaasiyiin ka tirsan maamulka jubbaland mas-uuliyiinta goobta ku sugnaa xilliga uu qaraxa dhacaya waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka gado axmed buulla canjeex wasiirkii hore ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan kaasi oo ahaa dagaal ooga dad badan oo muslimiina ku layo gobolka gado iyo sidoo kale saraakiil ka socotay dhanka dowladda federaalka walow aan faahfaahin dhammaystiran laga helin khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay weerarkaas ayaa xogihii ugu dambeeya waxay tilmaamayaan in guddoomiyaha gobolka gado ugu magacaaban dowladda federaalka axmed buulla canjeex uu ku dhaawacmay weerarkaas waxaa sidoo kale dhaawac daran uu soo gaaray oo xaraarugah axmed cabdulaahi xirsi kaasi oo ku magac dheeraa labaale wuxuu ahaa ammaanduulihii qaybta saddex iyo afartanaad ee askarta dowladda federaalka waxaa sidoo kale la faafinayay sawirada askar aad u tiro badan oo ka mid ahaa ilaaladii dhismaha kuwaasi oo ku le-day weerarkii nafurnimada ah ee ka dhacay magaalada baardheere dhismaha ayaa ilaa iyo hadda waxaa hoostiisa laga soo saaraya midad hor leh iyo sidoo kale dhaawacyo kuwaasi oo ku waxyeeloobay qaraxa weerarkaasi kadib waxaa xigay in mujaahidiinta al-shabaab ay weerar duqeynah la beegsadeen xubno ka tirsan maamulkii halkaas ay ka dhiseen xabaashida oo isku dayay inay gurmad u sameeyaan dadkii halkaas qarax lagula beegsaday isna tafaasiil dheeraada nagama soo gaarin wixii warar ah ee kasoo kordha insha allahu waynu soo gudbi doonaa ku dhawaad shan askari ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen duqeyn saaka ka dhacday deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya xashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo saakay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir jubbada hoose iyo sidoo kale gobolka gedo haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen xaafadda suuqbacaad ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka sarkaalkan xalay lagu dilay suuqbacaad ayaa lagu magacaabi jiray abuukar cabdulle cali dhegey waxaana uu ahaa laba xidigle ka tirsanaa dowladda federaalka isla muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalag ka fuliyeen howlgalla ka dhan ah ciyaalweerada kuwaas oo la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda buula maaxay ee degmada kaaraan ayaa lagu weeraray koox ciyaalweero ah kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac noqday laba ka mid a ciyaalweerada oo mid ka mida uu ahaa horjoogayaasha ciyaalweerada ayaa ku dhintay weerarka ka dhacay degmada kaaraan waxaana labada dhimatay lagu magacaabi jiray axmed nuur cabdi iyo cabdi cabdulaahi sheekh cabdi sidoo kale waxaa howlgalkan lagu dhaawacay laba kale oo ka mid a ciyaalweerada howlgallada ka dhankaa ciyaalweerada iyo sidoo kale dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ee magaalada muqdisho ayaa aada u sii kordhaya kuwaas oo ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana magaalada muqdisho laga dareemay isbeddel ku aadan dhibaatooyinka lagala kulmi jiray qolyahaas waxaana dadku hadda sheegayaan inay nafis dareemayaan dhanka jubbooyinka rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tiro madaafiica ku garaacay xare ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ciidamadan madaafiicda lagu garaacay ayaa ku sugnaa deegaanka baarka ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaana laga helayaa khasaaraha soo gaaray ciidamada maamulka jubbaland ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii xerada ku sugnaa ayaa ku dhintay madaafiicda halka sidoo kalena labo kale ay ku dhaawacmeen mid ka mid a madaafiicda ayaa sidoo kale haleelay jikadii ay raashinka ku karsanayeen ciidamadan waxaana gubtay raashinkii ay isticmaalayeen sidoo kale waxaa gubtay teendhe xerada ku dhex tiilay oo ay ciidamadaas isticmaalayeen waxaana ku gubtay wixii ku dhex jiray dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaq qarax ku weeraray guri uu deganaa taliyaha saldhigga degmada luuq ugu magacaaban dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo cabdulaahi xuseen maxamed faahfaahin dheeriyana kama aanan helin inuu qaraxa ku dhintay iyo inuu ka badbaaday haweenka muhaajiraadka ah ee ku dhaqan degmada jilib ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa hadiyado kala duwan waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee furmaha dagaal ku sugan maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waxaa ka dhacday xaflad si aad ah loo soo agaasimay kaas oo hadiyada ku bixinayeen habeenka muhaajiraadka ah munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo marti sharaf iyo mas-uuliyiin markanna waa doorkii haweenka muhaajiraadka oo bixinaya hadiyada kala duwan oo isugu jira lacago doolar ah buskut caagaha galaysan iyo agabyo kale mid ka mid ah haweenka muhaajiraadka oo ku hadlaysa luuqadda carabiga ayaa halkaasi kelimad ka jeedisay wa fii ajri alhijra waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraaqaman katiiran wasac waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi suma yudrikhu lmowt faqad waqaca ajruhu cala allah wa kaana allahu hafuuran raxiima ومن النعم الله واسعة أن جمع علينا الهجرة والجهاد وهذا لا بد من الشكر عليه وبناء على هذا وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا جمعنا أخواتكم مهاجرات في مدينة جلب جمع غفير من الهدايا وما لديهن من المال ليأخذن بدورهن في الصراع بين الحق والباطل وتقول لإخواننا شباب المجاهدين إننا معكم في مواجهة الطواغيت والحكومات العلمانية وفي توحيد الأمة المسلمة تحت راية التوحيد فاثبتوا kadib waxaa kelimad qaadatay haweenay kale oo muhaajirad ah oo ku hadlaysay luuqadda sabaaxiliga Leo tunafurahi kwa kuungana muhajirat na maansar katika kuwapatia nguvu ndugu zetu mujahidin kat, kwa hali na mali tumo, kama mnavyoona tumewashonea sidahle na tumewafanyia buskut na tumewapatia pesa ili waweze kuendeleza jihad mbele, na tuko nao pamoja bega kwa bega insha Allah mpaka raya ya tauhidi tawale waxaamaanta inta u joogna inaan garab galno walaalaheena mujahidiinta naf iyo maalba inaan ku bixino jihaadka bariga Afrika insha Allah na haturudi nyuma insha Allah, haturudi nyuma. Waume zetu wako front line, watoto wetu wako nyuma wanakuja. Tuliowazaa hatuwafundishi chochote isipokuwa kupeperuka na shingo zenu, na insha Allah.
kadib waxaan ka marnayn haweenka bixinayay hadiyadaha haweenaya muhaajirad ah oo ka soo jeeda oromada asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu obboleeyanteenna waanu jennuuni insha allah aanu soo walin jirra baka mishoti wani nisanitaarsin kunin sadaalefi buskuta beesentunine akkisan insha allah duduwatin deebine bakka aqsaangeennutti jihada duraddeema insha allah isan walin jirrana dheenteessani isan dabartan ijooleteessanin isan duduu guddisuu jirra insha allah annagoo aan qof qof garanaya lahayn oo isluuqad garanayn oo weliga iyo is arag inaannu ku walaalownay kitaabka ilaahay iyo tawxiidka ayaan ilaahay ku mahadinayaa daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaac wallaahu dulfadli alcadiim gebagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay waaligii wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla isagoona kala wareegay hadiyadihii ay ugu talagaleen gabdhaha muhaajiraadka ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore waxaan bogaadinayaa juhdiga ay gabdhuhu muhaajiraadka ay bixiyeen una soo haajiray ardulhijratayn waxawaye u soo haajiray dhulkii waxa weeyaan shareecada ilaahay laga oogayey haddana maca daalika ku sabray kuna adkaystay dhammaan gabdhahaas waxaan leennahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhuuddii iyo dadaalkii aad samayseen waana guddoomaynaa caagado galaysan gabdhaha muhaajiraad deeqayn oo tiro badanoo hadda horteeda ka muuqda waxay kaloo ku deeqeen mujaahidiinta ugu deeqeen lacag in saasoo kale buskut badan uu jiro dhammaan caagadahaas iyo buskutkaas iyo lacagtaba waa idinka guddoonnay meeshii loogu talagalayna waan geen doonnaa ilaahay subxaana wa tacaalaana ha idiin barakeeyo juhuudda aad qabateen wabilahi towfiiq haweenka ku dhaqan wilayaadka islaamiga ah isugu jira habeenka muhaajiraadka ah ni ansaar ayaa ka qayb qaadanaya kor ahaanshaha kelimadda allah muuqaalo dhowaan ay bahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa lagu daawaday degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya dadweyne fara badan ayaa xalay degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose ku daawaday muuqaalo ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'iba muuqaalada xalay lagu daawaday degmada kurtuwaarey waxaa ka mid ahaa weerarkii beriire kii janay cabdalle iyo sidoo kale baar sangooni iyo sabiida qaar ka mid ah dadkii daawaday oo warbaahinta alfurqaan la hadlay ayaa aragtidooda ka dhiibtay muuqaalada ay daawadeen
dadka horta waxaa weeyaan maashaalla ay ahaayeen dad fara badan imaadeen ma garat meeshii waxaa weeyaan bulshada magaalada oo dhan waa waa daawadeen dhammaantoodaba dhowr filam ay ahaayeen marka midka cusub hadda beriira iyo kan baar sangooni iyo janaay cabdalle iyo zabiid intaasay ahaayeen waxaan arkaynay mujaadiidka oo cadowga lasoo kaxaystay oo mujaahidiinta ay soo kaxaysteen sidoo kale laba askari nool oo iyagoona lasoo qabtay iyagoo nool nool oo weli ka warbixinayo janaay cabdalle kii kaleo maxaa la yidhahdaa baarka suuguune maxaa idhaahdaa sabiid beriiri intaasoo dhan oo aan fiirsano fahan si baktigood loo laayay gaariyaasha la qaado xerada dhan oo maxay ahayd dhammaan la gubo lala wareegay oo baktiga haddii aad aragtid aad u malaysid wax meesha la isaga daadiyey qaar kale oo iyaga ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen sidan wallaahi waxaan ku arkay gaalada baktigooda aada loo laayay gaaladii baktigooda la jiilaayo xaaladahay waxaa umalayn jirna waxaa dadka dadka mar walbala dhac meelaha laga fidinayo waa maqalnay laakiin xal indhaheena ku aragnay alxamdulilah ku faraxsannahay walaale xilbadaas iyo gaalada baktigeedii wax dhan kalba waa aragnay sida loo jeedo meel kasta tahay inta caasimada tahay intay meelax kale tahay goob kasta lagu weeraro maasha allah maasha allah farxad weyn baa iiga muuqanaysa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahi mahadle mujaahidiinta garabsiiye iyo duushooda korka yeere mujaahidiinta meel walba ay joogaan maxaa ugu ugu baaqaya inay saas isi ka daran isi ka sidli ka daran inay gaalada u laayaan magaalooyin badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa habeenadii tegay lagu daawaday muuqaalo ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa midkood lagu soo bandhigay gobolka baay halka mid kalena lagu soo bandhigay shabeellaha hoose maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda oo mid ka mid ah uu ka mid ahaa askarta ay soo tababartay dowladda eritrea ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalooyinka kunyabarow iyo buulo fulay oo ka kala tirsan gobollada baay iyo shabeellaha hoose faysal axmed maxamed oo laga qoray muqdisho waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada lagu siray in loo wadayo dalka qatar kadibna la geeyey eritareya wuxuu xusay in weligiis uusan ku fakerin inuu askari noqdo haatanna uu iskiis u go'aansaday inuu isku soo dhiibo mujaahidiinta wixii hadda ka dambeeyana uu naftiisa iyo ehelkiisa u shaqaysanayo dadkiisana ka mid noqonayo horta qof walbo hami buu leeyahy hamigeyga ma ahayn aniga weligeena kuma hamin qori baad qaadaysaa mise askari baad noqonaysaa ulajeedka ugu weynaa meeshaas aan ku tagayn waxay ahayd qadartaas iyo siddeed boqol oo dollar mahaana hami askarinimo weligey aniga kuma hamin kumana seexan kumana soo see- kumana soo kicin haddana ma rabo mana rabi doono go-aankii waa intaas go-aankeygana kuma bixin hadda laakiin go-aankeyga uga soo baxa dhallinyarada la siray ee eritrea laga dejiyey ayaa laba jeer sameeyey kacdoon sababay inay dhintaan tiro ka tirsan dhallinyarada kacdoonka horta laba mar uu kacdoon dhacay oo dagaal ah labadaas marna mar koowaad hal qof baa ku dhintay dhowr qofna adiga kolley baa ku dhaawacantay kii labaadna eh, waxaa kolley ku dhimatay sideed qof camal dhowr adiga dad boqol qof ku dhowna waa ku dhaa- waa ku dhaawacmeen intaasna waxay ku imaanayeen dagaal ama tacaddi oo ay arkeen oo ay tabanayeen soomaalida unbuu ku imaanayay kolley de waa dareemi kartaa qof dhagax ku dagaalamayo oo wax dhagax dhaafsan aan haysan iyo ul wax dhaafsan aan haysan iyo qof oo wadankiisa jooga oo hub haysto isku dagaal ma noqon karaan inkastoo marka hore foodada anaga aan bilowno waxaan soomaalida waxay daqri karto ay daqarto ay waxay wax gaarsiin karto gaarsiiso kadib lagu soo jeesto eber laga dhigo dhanka kale cismaan aadan muumin oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada ku sugan qoryooley oo muddo saddex sano ku dhow kusaf ahaa shisheeyaha ayaa lagu soo bandhigay kunyabarow wuxuu ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay isku hayaan askarta ku sugan degmada qoryooley ee shisheeyaha kusafka ah wallaahi horta dhibaato oo ciidankaasi igula badnaay waxaan igu xanuun badnaay markii labada nin oo askariga ay simkaarka isku dileen oo nimanka labada jiida ay yihiin aa horta igu xanuun badneed aana igu yaab badneed simkaar hormuud oo hal doolar ku jiro nin yidhi anaa leh isii ka anima aada malihid waa ku murmeen midaa baxay shirkadda uu tagay simkaarkii uu soo qaatay kan isoo simkaarku kota jidkalaskii hori mid mid ilaa laga tuuray midna meesha lagu dilay hortaasa igu dhib badneed oona macnaha igu qosol badneed aan arkay nin calbanaani yaa la dhihi jiray kolley ninka calbanaani la yidhi hadda ilow la ayaa qoryooley uu joogaa kan kalena waa saasoo ku dhintay asna taasa igu dhib qosol badneed cismaan aadan ayaa xusay in argagax ay ku nool yihiin ciidamada dowladda kuwaas oo bartilmaameed u ah ciidamada mujaahidiinta wallah cabsi weyn oo weyna la dareemaay maalinkii saddex qof afar qof shan qof hortaada lagu qaadayo qofka dilin aad arkaynin war waxaan la yaabi jirnay war hortaan dhimina ma xumo hanala dila ma xumo saaxiibkeen ha dhintee ma xumo waxaana dilaa aawe horta ma dala la yaabeen ilaa hadda taas waaye qofka naftiisa ee markii qof uu ku dilaayo inaad la dagaalantidood aragtidaa fiican qofka qofaad ujeeda ma aha waana dhiminoysaa taas madda ilaa hadda dadku nooga yaab badan waaye wallaahi saaxiibkii weli ma la kulantay ee askar sidaas lagu dilay ee adoo arkaya ha haddii laba mee boqol qofood oo dhalinyaro badneed oo dad meel hadda waxaan ogahay soddon iyo saddex nin joogi jirto oo maanta toddoba iyo toban nin ku nooshahay oo mas dilin oo qodax dilin oo macnaha ii sheeg adiga sida aan kuu sheegayo ku dhammaadeen aa, buuxda soddon iyo saddex nin madaxa la wada toogtay qaar iyagoo meel fadhiya dirmaha hoostooda dha- wax loo geli way ku dhammaadeen wallaahi inta dambaysan inay xornimo ay ku noolaadaan dad jecelna waa ku jira oo hadda maanta aan hebel iyo hebel dhihi karin waayihii ugu dambeeyey farxadka ciidanka dowladda ayaa laga dareemayay wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaarkood oo qorya la soo goostayna waa loo lacageeyey mas-uuliyiinta xarakada shabaab mujaahidiin ayaa marar badan fariin u diray askarta eritrea lagu soo tababaray ee qaarkood lagu soo celiyey gudaha dalka waxaana in badan oo ka mid a askartaasi ay ka faa'iidaysteen baaqa toobadkeenka ah ee ka yimid dhanka mujaahidiinta halka kuwo kalena ay ku baxeen gacanta ciidamada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan saddex boqol oo qoys ayaa waxay ka faa'iidaysteen raashin wilaayada islaamiga galgudud ay ka qaybisay duleedka degmada galcad xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay raashin u qaybisay ilaa iyo saddex boqol oo qoys oo ka mid ahaa badkii dowladda federaalka ay ka barakacisay magaalada galcad ee gobolka galgudud dadkan ayaa ku sugan deegaanka ceel hariiri oo galcad hoos taga bulshada ayaa waxa ay aad u soo dhoweeyeen raashinka ay u qaybisay xarakada shabaabul mujaahidiin iyagoo hoosta ka xareeqay in ay u damqatay caawino muslimiinta ay noo keentay waa ku mahadsan yihiin alxamdulilaah bur saliid sonkor bariis dadkii qaatay baan ka mid ahay alxamdulilaah waxaan qaadahoynaa muslimiinta macaawinaday noo keenta madaxeer allaha raaji garbaheerna guul allaha saaro allay siiyo bariis iyo bur iyo sonkor iyo timir iyo saliid dadkii galcad ka soo qaxaana gaalado allaha jabsho muslimiintana madaxeer kor allahu dhigo odayaasha deegaanka ayaa sheegaya in xarakada shabaabul mujaahidiin ay il naxariis le kusoo fiirisay waxaana soo gaaray beriga walaayada islaamiga ahaa waxaana soo gaaray badar mucaawino ahaa oo muslimiinta dadkan soo barakacay oo degmada galcadka soo barakacay loo keenay ayaana soo gaaray badarkaasoo ka kooban bur iyo bariid iyo sokor iyo saliid iyo timin ka kooban wixii kaleeto ilaahay ayaa ida kalehe ee lasii rabana waa soo daba yaaleen muslimiinta waxaa lagu quudihaa tartiib tartiibaa lagu quudihaa howshoodu waa u socotaa ninna waxaa waaye ila waa dadkii soo barakacay dadkaanu oo guryahoodii ka soo baxay oo oraxduu soo baxay oo ay soo bixiyeen dowladda waxaa waaye yani mataqaanaa oo xasan sheekh ka talihay ay soo bixiyeen iyo gaaladii ilaahay ay wateen oo maraykanka ah nabadon maxamuud cali gacal xaaji roog oo ka mid ah indheergaradka gobolka galguduud gaar ahaana degmada galcad ayaa ka mid ahaa dadkii goobjoogka ka ahaa fagaaraha raashinka dadka lagu siinayey halkan waxaanu nimiday oo degmada ceelhareeri la yidhaahdo oon joogna beriga waxaanu nimiday xarakatu shabaabulmujaahidiin oo u diirnaxay dadka shacabka ah ee qaxay ee cadowga ku soo duulay ka qaxay baahida iyo dhibaatada hayse inay ka daaweeyaan ee walaalahooda muslimiinta ah tacaawun ay u keeneen ay ku kaalmaynayaan maadaama ay guryahoodii ka soo barakaceen ayaanu nimiday oo indhuhu wixii ilu aragtay ilaala ka dhambaa layidhi indhaha caalamka ay qabanayaan na waan salaamayaa waan u taaniyadaynaynaa waan soo dhowaynaynaa waxaan leenahay islaamka kor allaha ka dhiga naxariistaas muslimiinta iska leh gaala iskama laha madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu ka soo jeedaa degmada galcad dadkan raashinka loo qaybshana dhammaantood waa jufada asiga uu ka dhashay waxa uu barakiciyey cid kale iska daayey hooyooyin iyo odayaal waayeello ah oo eedayaal iyo adeeryaal dhalasho ahaan ugu aadan iminkana waxa ay ka mid yihiin dadka xarakada shabaabulmujaahidiin ay raashinka siinayso maxamuud cali gacal xaaji roog iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxay isaga soo dhacaan odayga afaraad xaaji roog wuxuu sheegayaa in xasan sheekh maxamuud wax uu galo iyo wax uu gudo toona aan la arkin reer cali gaafoo degmadan iskalo aan joogno beriga oo ayslow waxaan kuu sheegayaa cadowga ilaahay yaan loo gacan haatin wallaahi waa cadow odaga afaraado iiga soo dhaca may maqlaysaa ahalnimo kuma dirirsanina diinaan ku dirirsannahay fikirka waxuu ka qaadanayaa yuhuud iyo maraykan iyo jermani iyo faransiis waa dastuur dimuquraadiga waxaana ku tusaalaynayaa dimuquraadigu waxuu dhigayaa ninkuu beriga sariqa haddou galo inayna isqabanaynaan kuu sheega sariqa haddou galo ilaahay waxuu leeyahay asaariq wasaariqatu faqdac weydiihuma gacantaana la jaro midigta ha laga jaro hadduu tuuga galo insaabkii intii lagu jaraya haddii gaarta la jaro siyaasiyiinta madaxda ka ah maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu uu dhisay dadka ay ugu daran yihiin ee dhibaatooyinka ugu badan ay u geystaanu waa kuwa ay dhalash ahaan isu dhow yihiin waana tan hadda madaxweynaha dowladda federaalka ahi uu barakiciyey carruurtii iyo waayeelladii jufadii asigu uu ka dhashay inkastoo ciidamada dowladda federaalka ee qaarna danaha turkiga ka shaqaynaya qaarna danaha maraykanka ay ka shaqaynayaan muddo sii horraysay lagu xasuuqay magaalada galcad ayna dib ula wareegtay xarakada shabaabulmujaahidiin haddana degmada dad badani kuma soo noqon taas ayaana keenaysa in deegaanka ceel hareeri ee duleedka magaalada bulshada raashin looga dabageeyo bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa ka aragti dhiibtay barnaamij ka koobnaa shan xalaqo oo dhowaan idaacadan islaamiga alfurqaan ka baxay kaas oo lagu bidhaaminayay fasaadka jira magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya dhowaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa ka baxay barnaamij la magacbaxay reer muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday al-shabaab kaas oo ka koobnaa shan qaybood loogana hadlay daroogada sinada iyo fawaaxishta tuugada iyo ciyaal weerada dadka loogu yeero dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada muqdisho haddaba dadka ku dhaqan deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay barnaamijka waxaana ka mid ahaa hadalladoodii
idaacadda islaamiga ay qabatay barnaamijka aada u fiican oo haddana aada loo oo loo xambaleynayo aada loo loo soo dhaweynayo maasha allah aada u fiican barnaamij aada u fiican yahay oo dadka bulshada dal iyo dibadaha ay aada ugu faa'iidaysteen dhegeystayaasha alfurqaan haddaanan nahay dadka muslimiinta si fiican si wanaagsan ayay u arkeen sababtoo ah dadka waxaa lagu hayay fasaadul ardi maxaa yeelay nimankaas ciyaal weeraha la yiraahdo ama nimanka qamriga gado waa niman hay-ado oo gaalo wada tubay marka raggii muslimiinta ahaa way fahmeen ummadda in dhibaato ay ku hayaan marka insha allahu biidnillaahi albaari waa soo dhaweyneynaa sidoo kale qaar iyaga ka mid ah ayaa waxay aragtidooda ku cabireen sidan barnaamijkaas waan dhegeystay si fiican ayaan u dhegeystay runtiin waa barnaamij aan dhihi kara runtii macnaha aad waa waqti xadirkan waa barnaamij loo baahnaa xarakaduna ilaahay subxaanau wa tacaala uu waafajiyey runtii heer muqdisho waxay ahaayeen dhibanayaal soo taagan meel kastoo aad firis waxaa dhigata ilaahay subxaanau wa tacala ilaahu dulley ka qaad baan la jirnay barnaamijkan daroogada runtii waa barnaamij runtii ay keeneen hay-ada gaalo oo kirishtaaniya maasha allah barnaamijkaas barnaamij habboonaa in wax laga qabto wakhtigiisiina ku soo aaday waaye insha allahu tacaala reer muqdisho dalabkay soo dalbadeen in allah ka soko wax barnaamijkaas wax ka qaban karaa ay jiraan oo keli ah mujaahidiinta inay yihiin ayagana ilaahay waa waafaji waxbay ka qabteen barnaamijkan dhowaan ka baxay idaacadda ayaa iftiimiyey xaqiiqooyin badan oo ku saabsan dhibaatooyinka ay bulshada ku hayaan daroogada tuugada iyo ciyaalweerada iyo sidoo kale goobaha lagu tunta ee ku yaala magaalada muqdisho warka wargeysayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa